u ansixiyey barnaamijkii siyaasadeed iyo golihii xukuumadda ee aan dhammaan soo dhismay waxaan sidoo kale u hambalyaynayaa golaha wasiirrada ee cusub sida sharafta leh ay u soo bandhigeen taariikhdoodii mugga badnayd oo baraysay dadka reer puntland qaybihiisa kala duwan waxaan u rajaynayaa hawsha loo igbad inuu ilaahay u fududeeyo siday tahan uga soo baxaan maanta waa maalin taariikhiya dowladda puntland siddeeddii januari waxaa ka dhacday doorasho lagu doortay madaxda maanta talada haysa muddadaas doorashadu dhacday ilaa iyo hadda waxay ku guda jireen inay soo dhisaan xukuumad oo runtii wakhtigii ugu dheeraa ay xukuumad lagu soo dhiso puntland qaadatay la tashi fara badan aan la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan cid kasta oo mudan in lala tashado runtii marxaladdii aan doorashada ku jiray oo laba sano kaambiin ku jiray waxaa iga cuslayd bishii aan soo xulaayay golaha wasiirada waxay ahayd arrin aad u adag inaan iswaafajiyo kelmaddaydii saldhigga u ahayd doorashada oo ahayd tayaynta iyo inaan soo dhiso xukuumad kooban iyo baahida loo qabo in golaha wasiirrada laga mid noqdo aad bay u adkayd in la iswaafajiyo arrintaas waxaa kaloo aad u adkaa si aan tayadaas uga miro dhaliyo inaan isla helo wasiirka ama wasiir ku-xigeenka ama wasiiru dowlaha ku habboon wasaaradda uu khibradda u leeyahay waxaan la yeeshay kulamo inta halka fadhida iyo in badan oo kale oo aan filaayo dadka aan baarnay inaan golaha u xulanno inay saddex boqol kor u dhaafayeen kuwo dalka gudihiisa joogo badnaa iyo kuwo badan oo dalka dibaddiisa aan ka wada hadalnay waxaan aad uga cudurdaaranayaa intii jeclayd inay golaha ka mid noqoto oo fursadda u maasaabixin macnaheedu ma ahayn inaynan u qalmin macnaheedu ma ahayn inaysan karti u lahayn inay shaqadaa qabtaan laakiin inta la doonayo koobnay wakhtigoo aad u adkaa waxaa ilaahay sobansiiyey intaas inay noqoto intii nasiibka u heshay inay ummaddooda u shaqeeyaan runtii waxyaabaha tiradaas golaha wasiirrada oo aan jeclaa inay intaan ka yaraadaan badiyey baahida dadka reer puntland qabaa'ilkooda ay u qabaan inay golaha ka dhex muuqdaan oo runtii aan aad uga xumahay in macnihii golo wasiirra uu halis ku jiro oo ay u muuqatay meel laga dheehdo inuu qabiilkaas halka degan yahay macnahaas waa macno halis ku ah mustaqbalka ee dowladnimada soomaaliya labaatan sano kadib in dadka reer puntland sidii dowladduba heshiisiina inay iska wada dhex arkaan in la doono runtii waa culays halis ku ah in bulshada puntland loo shaqeeyo waxaa aad iigu soo badbadatay kelmadda cadaaladda in wasiirada reeraha loo qaybiyo cadaaladda sidaa maaha cadaaladdu waa inay mujtamaca gaartaa shaqada ay u baahan yihiin serviskay u baahan yihiin dadka u shaqaynaya inay si cadaalad ugu garsoonaan taasaa anigu arkaa inay cadaalad tahay laakiin golaha wasiirada in laga wada mid noqdo macnahaas waa macno khalad ku ah inay tahay cadaaladda sidaas waxaan boorinayaa dadka reer puntland inay dib u fiiriyaan shaqada wasiirnimada waxa ay tahay oo ah hay-adda fulinta ee u shaqaynaysa inta badan ee bulshada ah waxaa arkaysaan oo qorshahiu ka mid ahaa inay wasiiru duulayaashu ay yaraadaan ama aysan jirin laakiin waxaan ka maarmi waayey shakhsiyaad aan u arkay inay tahay asar ummaddan ay leedahay oo runtii wasaaradaha aan ku magacaabay badankooda ay khibrad dheeriya u leeyihiin in dalka inay puntland ay seegaan dadka noocaas waxaa ka mid a wasiiru dowlaha duulista oo bailot ah waxaa ka mid a wasiiru dowlaha waxbarashada oo khabiir waxbarasho ah waxaa ka mid a wasiiru dowlaha qorshaynta oo muddo badan ka shaqeeyey waxaa ka mid a wasiiru dowlaha arrimaha gudaha oo runtii siyaasi ruucaddaa oo dhulkaas si fiican u yaqaan iyo wasiiru dowlayaasha kale naftirkoodu waxay ku mutaysteen in ay wasaaradda u noqdaan kabka ugu weyn ee dhinaca tayada waxaan rajaynayaa golahan wasiiradu inuu noqon doono wasaarad ahaan iyo guud ahaanba golo si wadareeda u shaqeeya wasaaradaha waxaan ka rajaynayaa wasaaradaha wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka leh ama wasiiru dowlaha leh inay u shaqeeyaan sidii qof qura oo awooddooda iyo kartidooda iyo aqoontooda ay u midayaan inay u horumariyaan dalkan waxqabadkiisa waxaan aad uga xumahay oon jeclaa saamiga golaha wasiirada wasiir ku-xigeenada maa wasiirada ay gabdhuhu ku leeyihiin anigoo runtii ka shidaal qaadanaya inay golaha baarlamaanka ee hal gabar aan ku yeelanno waxaa aad ugu dadaalay inay ugu yaraan saddex wasiir helaan laakiin culayska reeraha iga qabsaday oo runtii aniga waxaan qirayaa culays isimada iga qabsaday sanadkii ma jira waxaan ka codsaday inay wakhtii siiyaan oo ii daayaan inaan xusho aad baan uga aqbala waana ku mahadinaya laakiin culays siyaasiyiinta iga qabsaday oo diidan inay gabdhuhu door yeeshaan ayaa soo fuulay waan ka xumahay inay sidaa wax u dhacaan waxaan rajaynayaa puntland inay u guurto aragti siyaasadeed oo ka ballaaran midda maanta ay haysato waxaa weeye puntland waa mid shacabkeedu waa mid dowladdeeduna mid noqotaa la rabaa qofka wasiirka noqday waxaa la rabaa puntland dhan in wasiiru noqdo reer wasiiru ma aha dad gaarana wasiiru maaha waxaan ka badin waayey in sidaa wax loo dhiso laakiin waxaan rajaynayaa inay tani noqoto midda ugu dambaysa mustaqbalka soo socda golayaasha wasiiro ee dowladaha iga dambeeya samaysmi doona inay noqdaan wax lagu xisho qofka khibraddiisa iyo wasaaradda uu ku habboon yahay khibraddiisa siyaasadeed middiisa maamul iyo middiisa dowladnimo si uu dadka ugu adeego waxaan aad iyo aad u rajaynayaa annagoo matalaya golaha xukuumadda ee fulinta golaha baarlamaanka oo ah saldhigga ama hooyada dowladnimada golaha garsoorka oo ah golo ilaalinaya howlaha ummadda loo qabanayo iyo kuway qabsanaya inay cadaalad ku socdaan inay naqdaan saddex hay-adood oo iskorjoogteeya oo iskaba oo ay ka soo baxdo shaqo qurxoon oo ummaddan ay yeelato waxaan sidoo kaleeto rajaynayaa golayaasha aan hadda sheegay kuwa aan ahayn ee ah golayaasha civil society-ga oo saxaafadda u horrayso golayaasha isimada iyoee dhaqanka golayaasha culimmada golayaasha ganacsatada iyo dadka kale ee muhiinadda leh ee dalkan uu leeyahay inay si madaysan uga wada shaqeeyaan inay puntland horumarkeedana ka shaqeeyaan soomaaliyana gacan weyn ka geystaan waxaan aad iyo aad u rajaynayaa una rajaynayaa wasiirada cusub inay noqdaan kuwo ku filan hawsha loo igmaday kuwo ka soo baxa waajibka ummaddooda saareen ay u dhaarteen kuwo oggolaada in la xisaabiyo iyagana xisaabiyo inta ay xukumaan waan rajaynayaa inay loo baxo marxalad ka duwan maraaxishii hore dalka waxaan rajaynayaa inuu horumar amni mid nabadgelyo mid horumar dhaqaale inaan gaarno waxaad ogaataan dowladdan hadafkeeda ugu weyn wuxuu yahay soo celinta dhulka maqan xasilinta nabadgelyada dhulka khatarta ku jiro ee u horrayso labada buureed ee calmiskaad iyo calmadow waxaan ka codsanayaa xubnaha golaha wakiilada ee dhammaan gobollada hadda khatarta ku jirta ka soo jeeda inay gacan ka siiyaan golaha xukuumadda siday waajibkooda u gustaan guud ahaan shacabka puntland waxaan farayaa ama u sheegayaa ama ka codsanayaa inay la shaqeeyaan golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka si dhow waxaan rajaynaynaa in marxaladda soo socota ay noqoto marxalad mujtamacan uu ku noolaado nabadgelyo iyo nolol dabiici ah kana shaqayno inay horumarka noloshooda ay maareeyaan wasaaradda cusub ee ku soo korodhay waxaan rajaynayaa inay qayb weyn ka qaadan doonto baahida u weyn marka laga soo tago amni ee dalkan maanta uu qabo oo horumarkiisa dhaqaale hor istaagan waa baahida dhinaca adeegyada korontada iyo biyaha waxaan rajaynayaa wasaaraddaas inay u samayn doonto siyaasado cad iyo shuruuc hagta waxa hadda aan haysanno una gogol xaarta inuu dalku maalgelin uu soo galo ku saabsan dhinacyadaas laga kaalmayo waxaa kaloo wasaaradda hoostaga dhinaca macdanta iyo batroolka oo dalkan uu qani ku yahay oo aan rajaynayno in aan shaqo badan laga qabto si dalkan ugu helo dhaqaale ummadda loogu adeego waxaan runtii qirayaa ragga halka hortiinna ka akhriyey siiviyadoodu idinkuna aad qiraysaan qof walba meeshii uu ku habboonaa oo khibradda u lahaa inuu joogo intooda badan ee intii ay noo diiday duruufaha siyaasadeed marka laga reebo waxaan aad ugu dadaalnay ugu yaraan wasaarad kasta mid ama labo hadday saddex leedahayna saddex labo ka mid a hadday labo leedahayna mid ka mida ugu yaraan inuu wasaaraddaas khibrad iyo aqoon ku filan uu u leeyahay dadka xooggooda waxaan ku xulinaynaa inay yihiin dad khibrad bulshada u leh oo dalka ka joogay oo dalka ka shaqaynaya muhiimad nooma lahayn inuu baasaboor dalkale ka soo qaatay maxaa yeele dadka soomaaliyeed oo dhan baa marxalad marxaladaha ka mida qaxay laakiin waxaa muhiim noo ahaa inuu ahaa nin dalka ka warqaba ama joogay wakhti fara badan ama inta badan imaanayay oo xog ka haya oo bulshada iyo dhaqankeeda iyo baahideeda la falgeli kara waxaan rajaynayaa inta badan ee aqoonta leh ee dibadaha jirta inta aynan mas-uuliyaad qaban inay dalka noogu soo noqdaan oo shaqooyinka qabtaan oo dadka bartaan si mustaqbalka hoggaanka ay uga mid noqdaan iyadoo ah asad ummaddaan leeyahay oo aan la inkiri karin laakiin ma rajaynayno inuu maalinta la magacaabayo ay noqoto maalinta ugu horraysa uu dalka yimaado waxaan rabnaa isagoo bulshada yaqaan dadka ku dhex jira inuu noqdo inuu ummadda u shaqeeyo marka waan rajaynayaa iyaguna inay tusaale u noqoto inay marar badan ay yimaadaan oo dalka ka sii shaqeeyaan si khibradda dalka iyo shacabka u kasbadaan waad mahadsantihiin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu